ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibere ayaa naashiidii kii dhismooyin cusub oo yoweelada doonan ah wasaaradaha deegaanka isbeddelka cimirada hay-adaha isgaarsiinta qaranka dhowrowka xogtiyo taydoorka ra-iisul wasaaraha ayaana tilmaamay in dhismayaalkan iyo qeybku-iyinga dadaalada xukuumadda danqaran iyo enkajarta ridanasowka harumaha dowladda si shacabka soomaaliyeed ay u helaan adeeg hufan hay-adda n c a iyo hay-adda data protectionka iyo hay-adda tayadhowrka marka afartaas hay-adooday mid wasaaro tahay ayaa insha allah dhismayaashooda meeshan ayaa laga bilaabi doonaa waxaan rajaynayaa insha allah durbadiiba inay dhammaystirmaan waan u mahad celinaynaa ciddii ka qayb qaadata ee ka qayb qaadatay oo hawshaas ka shaqaysay wasaaradahaas ama hay-adahaas oo runtii culays badan ka haystay xafiisyada iyo deegaanada ay ku shaqeeyaan ayaa guul aynaan maanta insha allah meesha aan ka dhagax dhignay marka waa ku faraxsannahay waa uun horumarka waddanka ka jira ee maalinba aan tallaabo qaadayno dhinaca horumarka usii qaadan bay ka mid tahay waana guul insha allah waan u hambalyaynayaa hay-adaha maanta meeshan aan uga dhagax dhignay ee dhismayaashooda marka shaqo wanaagsan iyo guul ayaan idin rajaynaya waa mahadsantii